inaannu maanta oo taariikhdu tahay siddeeddii bisha august laba kun iyo sagaal iyo toban inaan soo bandhigno natiijadii ugu dambaysay ee ardaydii imtixaanka gashay bishii may dugsiyada hoose dhexe bishii may ee galay in ay maanta aan soo bandhigna natiijadoodii oo aan caddayno wixii dhacay iyo sidai ay wax u kala dhaceen waxaan aada iyo aada marka hore ugu mahad celinaynaa xukuumadda puntland xukuumadda dowladda puntland oo runtii qayb ballaaran ka qaadatay guusha imtixaanka laga gaadhay waxaan kaloo u mahad u celinaynaa wasaaradaha ciidamada waalidiinta waxaan si gaara ugu ugu mahad celinaynaa ilaaliyayaashii imtixaanada oo runtii qayb aad iyo aad u sarraysa ka qaatay si aan imtixaankaasi ama u bixin ama ardaydu aanay culays gaara ula kulmin si ay imtixaankooda u galaan waxaan kaloo aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa wasaaradda waxbarashada xafiiskeeda imtixaanaadka oo runtii qayb aada iyo aada iyo aada u sarraysa ka qaatay weligiina ka qaadan jiray si natiijada maanta aan hayno loo helo howlgalkaasoo dhan isku duubkooda waxaan ugu mahad celinaynaa ummadda soomaaliyeed ee ay dowladda puntland ka mid tahay waxaan u hambalyaynaynaa ardaydii imtixaankan galay ee guusha fiican ka keenay waxaan u mahad celinaynaa kuwii iyaguna isku dayey inay imtixaanka natiijo ka keeneen ama gudbaan laakiin ay u suurtogeli weyday oo aan leenahay sanadka dambe ayaan filaynaa inaad natiijo midda ka fiican heshaan waa dariiq la soo wada maro oo dadka qaarna guulaysta qaarna ay ka gudbi kari waayaan arrintaa sababo kala duwan dartood hadda waxaan sheegaynaa marka aan baahinaynaa natiijadii imtixaanka fasalka sideedaad ee gobollada dowladda puntland natiijadii ka soo baxday iyo sidii ay ahayd kow tirada ardayda imtixaanka u fadhiisatay lab iyo dhadig tirada ardaydu waxay ahaayeen toban kun iyo koob iyo toban arday waxaa lab ahaa ama rag ahaa sagaal shan kun sagaal boqol lix iyo lixdan arday waxaa dhadig ahaa ama dumar ahaa afar kun iyo afartan iyo shan arday celceliska labka haddii la eego waa konton iyo sagaal dhibic konton iyo sagaal boqolkiiba inta gudubtay ama inta imtixaan gashay iga raalla inta imtixaan gashay dhadiga markii la eegana celceliskoodu boqolkiiba afartan dhibic iyo afar boqolkiiba natiijada imtixaanka gudbidda gudbidda iyo dhicidda gudbidda waxaa gudbay oo lab ah shan kun lix boqol iyo sagaashan iyo kow waxaa dhadigoo gudbay saddex kun siddeed boqol iyo shan iyo labaatan guud ahaan ardayda gudubta markii la isku daro wadartoodu sagaal kun shan boqol iyo lix iyo toban arday dhicidda labka waxaa dhacay laba boqol soddon iyo sagaal arday dhadiga waxaa dhacay boqolkiiba toddobaatan iyo sideed isku darta isku darka isku darka isku darka ardayda dhacday labiyo dhadigba waa afar boqol toddobiyo toban arday dii aynu celceliska dib ugu noqonno gudbidda labka boqolkiiba konton iyo lix dhibic siddeetan iyo afar ayaa gudbay dhadigana waxaa gudbay soddon iyo sideed dhibic laba boqolkiiba waxaa ardayda imtixaanada ka maqnaa oo aan gelin oo aanay sanadkan suurtagal u ahayn inay imtixaan galaan labku waxaa u ahaa soddon iyo lix dhadiguna wuxuu ahaa afartan iyo labo isku darkooduna waa toddobaatan iyo sideed arday alaliska maadooyinka maadooyinka sida lagu gudbay baynu eegaynaa sanadkan ardayda markii laysu geeyo natiijadooda tarbiyada boqolkiiba afartan iyo sagaal ayay keenaan ardaydu carabiga boqolkiiba lixdan iyo lixdan iyo laba ayay keeneen englishka waxay keeneen boqolkiiba konton soomaaliga waxay keeneen boqolkiiba siddeetan iyo shan waxaan aynu i t c ga nidhaahno amase kombyuutarada iyo wixii la xidhiidha waxay keeneen boqolkiiba lixdan iyo shan maadada syniska waxay keeneen boqolkiiba lixdan iyo labo cilmiga bulshada waxay keeneen boqol kiiba lixdan iyo kow xisaabtana waxay keeneen boqol kiiba konton iyo shan dhibic lix aad baan ugu faraxsannahay in aanay jirin maaddo ay ardayda ku dhacday aad bay noo dhiiri gelinaysaa ama aan ugu mahadnaqaynaa natiijadii imtixaanka ka soo baxay fasalada sideedaad ee sanadkan maadaama maaddo ay ku dhaceen aanay jirin hadda waxaan soo qaadaynaa tobankii arday ee kaalinta koowaad ka galay imtixaankan ardayga koowaad waxaa la yidhaahdaa shucayb xasan cali maxamed wuxuuna ka soo baxay dugsiga la yidhaahdo grible bari saa darteed bari mar labaad bay waxay noqotay kooxda kaalinta koobaad bay ka gashay imtixaanada dugsigii sana dugsiyadii sanana saasay ahayd ka labaad celceliska uu keenay ardaygaasi waxa weeyaan sagaashan iyo toddoba dhibcood boqolkiiba natiijo aada u sarraysa wey aad baan inankaa ugu hambalyaynaynaa una mahadsan yahay ardayga labaad waa wax la yaaba mar labaad inay gabadhi gasho kaalinta labaad markii labaad dugsiyadii sarena saasay ahayd waa wax la yaaba ikraam maxamed xasan axmed daarulberi boosaaso mar labaad bari markan kaalintii koobaad iyo kaalintii labaad ba isagaa isku darsaday qofka saddexaad celceliska raallihada waa xaggan aan ka boday mar walba boqol kiiba sagaashan iyo lix dhibic shan marka waad aragtaa inaan wax badan ba la dheerayn kaalinta saddexaad saciid cabdulqaadir xuseen abukar waa kee taas darwiish nugaal alaliskiisuna sagaashan iyo afar dhiba shan qofka afraad maa'ida xasan maxamuud najaax bari kaalintii saddexaad haddana ay bari helaan kaalinta afraad waa kaalinta saddexaad iyagu ay galaan saddex markii afartii qof aan soo qaadnay saddex bay heleen taas weeye ujeeddadu natiijaduna waxaa weeye ay heleen dhibcuhu sagaashan iyo afar dhibic shan qofka shanaad waa gabadh iyana xakiimo cabdirasaaq xersi cusmaan oo wax aad u cajiiba waa galdagob waa gabadhii hore walaasheed miya subxaan allah aad iyo aad baynu qoyskaa gabadhii fanfoorka ka soo baxday ee labaad noqotay ee galdagob ka soo baxday inay halkana gabadhii kale noqoto aynu aad iyo aad qoyskaa ugu hambalyayno aad iyo aad bay umahadsan yihin maa sha allah dhibcaha ay keentay sagaashan iyo afar dhibic soddon iyo sideed kaalinta lixaad cabdiqani abshir maxamed muuse salaaxudiin dhahar highland isaguna wuxuu keenay sagaashan iyo afar dhibic shan iyo labaatan kaalinta toddobaad aamino faarax maxamuud maxamed daarulberi boosaaso mar labaad waa cajiib in iskuolkaasi mar labaad kaalimaha noocaasa uu galay oo ah kaalintii labaad iyo kaalintii toddobaad labadaba aad baynu iskuolkaa ugu hambalyaynaynaa kaalinta sideedaad waxaa galay ibraahim maxamed nuur maxamuud wuxuu ka ka soo ka soo baxay doctor axmed garowe nugaal salaaxudiin natiijadiis ma aynaa sheegin miya waa sheegnay soo ma okay daalberi ma aynaa sheegin boqol kiiba sagaashan iyo afar wey raalli ahaada inankan ibraahim maxamed nuur maxamuud oo muxuu ahaa doctor axmed garowe ka soo baxay nugaal waa sagaashan iyo saddex dhibic siddeetan iyo sideed sagaal qofka noqday cabdiweli maxamed muuse maxamuud mustaqbal nugaal dhibcaha uu keenay waxaa weeyaan sagaashan iyo saddex dhibic toddobaatan iyo shan arday ku guulaystay kaalinta ugu dambaysa ee tobnaad waxaa weeyaan axmed maxamed xasan ismaaciil dadaawe dadaawad miyaa la yihahda daawad raallihaw daawad nugaal garowe daawad garowe nugaal wuxuu keenay sagaashan iyo saddex dhibic shan iyo labaatan aad iyo aad aan ardaydaa ugu hambalyayno waxaan leenahay natiijo wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan waxaan leenahay sanadka soo socda haddii ilaahay ka dhigo waxaad tihiin dugsiga sare waxaana idiin rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo aad ka gaadhaan tacliintiinna haddii ilaahay ka dhigo sanadka soo socda iyo sanadaha ku xigaba aad iyo aad ba umaadsan